halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenna hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaana horay u sii soconaya warqaddan koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray wacdiyihii dhallinta yaraa ee ahaa timoteyos warqaddan waxaa ku qoran qaynuunno badan oo gacan ka geysanaya dhismaha kiniisadda iyo weliba sida looga ilaaliyo inaanay ku dhicin ilxaad iyo fikirra dad leeyahay markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal dhammaadka cutubka shanaad waxaanan ka faalloonaynay aayadda afar iyo labaatanaad waxaan idiin sheegnay in qof waliba dembigiisa laga jaasaynayo qaar xukun baa ku soo dega qaarna cudurro oo xumaantii la falay dhammaan mayso ilaa si buuxda qofka looga jaaseeyo ha yeeshee badbaadada qofka masiixiga ah kuma xirna jaasada dembiga ee uu gudayo ama bixinayo haddii lagu badbaadiyo waxaa la badbaadinayaa noloshaada si aad u lahaatid nolosha daa'imiska ah hase yeeshee wixii aad galabsatay waa laga gudayaa oo waa isla sidii heesaageennuba u yidhi nin waliba wuxuu geestay baa laga gudayaa weli rasuul bawlos oo ka hadlaya jaasada dadka ee dunidan ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuulku uu u qoray dadkii reer korintos cutubka kow iyo tobanaad aayadda laba iyo soddonaad sida tan markii layna xukumo rabbiga ayaa ina edbiya inaan laynala xukumin dunida waxaa haddaba sidaasi loo yeelayaa oo kuwa masiixiyiinta ah looga jaasaynayaa dembigooda waxa weeye inaan lala eedaynin dunida haddii qofka aan masiixiga ahayn uu dembi galo isna rabbigu wuu ka jaasaynayaa welibana xukun baa sugaya maalinta qiyaamaha hase yeeshee qofka masiixiga ah ma xukunna maalintaas iyada ah marka haddii aad dembi gasho waa inaad adigu is-eedaysaa ama ilaah baa ku eedaynaya mararka qaarkood xukunku wuu inagu dhacayaa haddaynan eeddii aan galnay la bixinin oo waxaannu maalin maalmaha ka mid ah ka hor muuqanaynaa sayid ciise masiix haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka shanaad aayadda shan iyo labaatanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan sidaas oo kalena waxaa jira shuqullo wanaagsan oo bayaan ah kuwo aan ceenkaas ahayna lama qarin haddaba dhegayste qaynuunnadaasi waxay quseeyaan camallada wanaagsan mararka qaarkoodna ilaah wuxuu qofka rumaystaha ah ku barakadaynayaa dunidan iyadoo loo eegayo ama loo fiirinayo waxyaabo uu sameeyey ee ilaah uu ugu abaalgudayo qofka masiixiga ah kuwa kalena waxay sugayaan ilaa ay ka hor muuqdaan sayidka ka dib markii la sara kiciyo oo masiixiyiin badan ayaa xilligaasi ka hor muuqan doona sayidka oo heli doona abaalmarintoodii ay muteysteen dhegaystayaal waxaa intaasi ku soo dhammaanaya haddaba cutubkii shanaad oo isna aynu ku soo barannay talooyin badan oo waxtar u leh noloshan iyo weliba tan imaanaysa waxaan soo barannay sida loola xidhiiro xubnaha wehelnimada iyo sida loo qaabilo mid waliba oo jamaacada masiixiyiinta ka mid ah waxaana laynoo sheegay kuwa ay tahay inaan gacanta siinno waxaa kaloo la mamnuucay inaan hadallo been ah dhex marinno jameecada iyadoo looga soo hor jeedo wadaadka kiniisadda haddaba talooyinka cutubka shanaad ku qoran ayaa aad ugu ahmiyad ballaaran dhismaha kiniisadda haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal xigashada kitaabka ayaannu haatan idiin bilaabaynaa cutubka lixaad ee warqaddan koowaad ee timoteyos mawduuca looga hadlayo cutubkan lixaad waxa weeye waajibaadka saaran howlwadeenka kiniisadda oo iminka la soo qatimayo waxaanan ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa ee ah xidhiirka rumaystayaasha ka dhexeeya haddaan arrinkaasi isaga ah ee ku taxalluqa xidhiirka masiixiyiinta ka dhexaynaya ka eegno warqaddan koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos ayaannu eegaynaa haatan baalka saddex boqol iyo toddobaatan cutubka lixaad aayadaha kow ilaa labo waxaana qoran sida tan in alla intii addoommo ah oo ka hoosaysa harqoodka addoonnimada sayidyadooda ha ku tiriyeen kuwo maamuus oo dhan istaahila si aan magaca ilaah iyo cilmiga loo caayin kuwii sayidyo rumaysan lahu yaanay quursan maxaa yeelay waa walaalo laakiin ha u adeegeen intay quursan lahaayeen maxaa yeelay kuwa shuqulkooda wanaagsan ka faa'iidaa waa kuwa rumaysan oo la jecel yahay iminka bawlos wuxuu ka hadlayaa shaqaalaha iyo sayidyadooda waxaa qofka shaqaalaha ah laga doonayaa qof waliba oo uu u shaqaynayaba inuu si hufan oo daacadnimo iyo dadaalba leh ku shaqeeyo haddii uu kula heshiiyo sayidkiisa inuu shaqeeyo ilaa iyo shanta waa inuu ilaa wakhtigaas shaqeeyo waa muhiim in qofka shaqaalaha ah uu shaqadiisa ka soo baxo kaba soo qaad in qof masiixi ah uu ka hoos shaqaynayay sayid ama tujaar masiixi ah macnuhu ma ahan in qofka aad u shaqaynayso oo masiixi ah aawadii aad joojiso howlkarnimadii shaqadu ay dalbanaysay waa inaad u shaqayso sida aad ku heshiisaan iyadoo la eegayo kunturaadda idin dhexaysa laakiin aan la odhanaynin hebel waa nin masiixi ah markaa haddii aan iska soo daaho iyo haddii kaleba waxba i odhan maayo waxaa la doonayaa in lagu wada shaqeeyo is-afgarad iyo heshiis masiixinimadu waa wax aynu aaminsannahay mase ahan in shaqada lagu ciyaaro iyadoo lagu marmarsiyoonayo masiixinimada oo calooljileec laga raadinayo qofka tujaarka ah qofka dhabta ah ee masiixiga ah wuxuu howshiisa u gutaa si hufan oo xitaa wasaaradaha iyo shirkadaha caalamiga ah way wada jecel yihiin inay shaqo siiyaan qof masiixi ah waxaana ugu wacan daacadnimada iyo asluubta iyo weliba howlkarnimada iyo isxilqaanka waxaana ugu wacan inay garanayaan qaabka qofka masiixiga ah oo u dhaqmayo sida kitaabka ou hoga tusaalaynayo haddaan tusaalaha rasuul bawlos uu siinaya timoteyos horay idinku sii wadno ayaannu iminka eegaynaa cutubka lixaad aayadaha saddex ilaa shan ee baalka saddex boqol iyo toddobaatan ee axdiga cusub waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan haddii nin dadka cilmi kala baro oo uusan u oggolaan hadalka runta ah oo rabbigeenna ciise masiix iyo cilmiga raacsan cibaadada kaasu waa kibirsan yahay oo waxba garan maayo wuxuuna u jeellan yahay su'aalo iyo hadal isku qabasho waxaana ka yimaada xaasadnimo iyo dirir iyo cay iyo tuhun xun iyo murunnada dadka maankooda qarribmay oo runta waayey iyagoo u malaynaya in cibaadadu ay tahay wax faa'iido laga helo waxaa dunideenna jooga dad badan oo kibir badan oo weliba hawsha masiixa wax ka wada waxaanay kuwaasu dadka kale u keenaan dhibaato kibirku wuxuu mar waliba keenaa dhib oo qofka ilaah ka cabsadana uma hagaagsana taasu kibirku wuxuu leeyahay ama soo jiidaa khatar kibirku wuxuu u kala baxaa mid heer ahaaneed mid qabiil ahaaneed mid wejiga laga muujinayo iyo mid nimcadii la helay lagu kibrayo haddii aynu masiixiyiin nahay kibirka inaguma habboona maxaa wacay marba haddii dembiyadeennii shakhsi ahaaneed laynaga soo bixiyey oo weliba ilaah hortii lagu tirtiray waa intaas aawadeed aynu isku hoosaysiinnaa waayo waxaynu nahay dembiilayaal lagu badbaadiyey nimcada haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan lixaad ayaannu iminka eegaynaa baalka saddex boqol iyo toddobaatan ee axdiga cusub aayadda lixaad waxaana qoran sida tan laakiin cibaadadu waa faa'iido weyn markii waxa la haysto raalli lagu yahay waxaa la adkaynayaa in qofka masiixiga ah uu ku qanco jegada markaas uu haysto weli meeriska ayaannu ku guda jirnaaye waxaannu iminkana eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka lixaad aayadda toddobaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan waayo dunida waxba ma aynu keenin waxbana ka qaadan kari mayno waxaan maqli jiray dadka yaga oo yidhaahda wax kastoo qofku uu leeyahay wuxuu qabriga la tegayaa kafantii caddayd hadduu miskiin yahay iyo haddii uu taajir yahayba marka rasuul bawlos wuxuu leeyahay wax aan ku kordhin karno dunidan ma lahan wax aan ka qaadan karnana ma lahan waa run in aynu nimid dunidan innagoo gacmo maran oo isla sidaas ayaannu uga tegi doonnaa sababtan aawadeed ayay u ahmiyad ballaaran tahay in qofku la isticmaalo lacagtiisa howlaha ilaah loo qabanayo waa arrin caaqibo leh in la taageero howlaha masiixa nool waayo mid waliba oo xoolihiisa ku bixiya baafitaanka wacdiska injiilka kama ayan lumin haddaan horay idinku sii wadno xigashada ayaannu iminka eegaynaa warqaddan koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka lixaad aayadaha siddeed ilaa sagaal waxaana qoran sida tan laakiinse haddaynu haysanno dhar iyo dhuuni way inagu filnaan doonaan laakiin kuwa doonaya inay taajir noqdaan waxay ku dhacaan duufsasho iyo dabin iyo damacyo badan oo nacasnimo ah waxyeellana ma leh oo dadka ku hafiya baabi'in iyo halaag waxaa halkan laynoogu caddaynayaa haddii aynu nahay mu'miniinta masiixa qaabishay inaan qanacsanaan laga helaynin hodantinimo weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa xigashada kitaabka waxaanan eegaynaa baalka saddex boqol iyo toddobaatan ee axdiga cusub warqaddan koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka lixaad aayadda tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan waayo jaceylka lacagtu waa xididka xumaatooyinka oo dhan oo qaar intay higsanayeen ayay iimaankii ka ambadeen oo waxaa muday tiiraanyo badan waxaa haddaba xun ma ahan lacagta laakiin waa jacaylka lacagta tan ah xididka xumaatooyinka oo dhan haddaan horay uga sii soconno ayaannu eegaynaa aayadda xigta oo waxaa qorniinka uu leeyahay sida ku qoran cutubka lixaad aayadda kow iyo tobanaad sida tan laakiin adigu nin yahow ilaah waxyaalahan ka carar oo raac xaqnimada iyo caddaaladda iyo iimaanka iyo jacaylka iyo dulqaadashada iyo qabownimada waxyaalaha laga doonayo inuu qofka ilaah ka cabsada xagsada waxa weeye waxyaalahaas kor laynoogu soo qoray sida xaqnimada iyo cibaadada iyo iimaanka iyo jacaylka iyo dulqaadashada iyo qabownimada waxyaalahaas ayaa la doonayaa in qofka masiixiga ah uu ku adkaysto weli waxaa horay u soconaya meeriska oo waxaa ku qoran isla warqaddan koowaad ee timoteyos baalka saddex boqol kow iyo toddobaatan ee axdiga cusub cutubka lixaad aayadda laba iyo tobanaad sida tan soo socota dagaalka wanaagsan oo iimaanka dagaalan oo qabso nolosha weligeed ah oo lagugu yeedhay oo aad qirashada wanaagsan ku hor qiratay markhaatiyaal badan wuxuuna leeyahay rasuul bawlos dagaalka wanaagsan oo iimaanka dagaalan waa dagaal wanaagsan marka masiixinimada lagu mintido waayo wax waliba iyadaa u horraysa oo ma jiro qof shuqullo wanaagsan muujinaya haddii uu ku socdo filosofiyad iyo diimaha karaahiyada ah ee qurumaha wuxuu rasuul bawlos leeyahay xitaa haddii maxkamad lagugu soo taago rumaysadkaaga u dhimo oo ku dheganow ballanka nolosha daa'imka ah ee ciise masiix haddaan horay idinku sii wadno waxbarista kitaabka ayaannu eegaynaa haatan cutubka lixaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban ee baalka saddex boqol kow iyo toddobaatan ee axdiga cusub waxaana qorninka uu leeyahay sida tan soo socota ilaah hortiis kan wax kasta nooleeya iyo ciise masiix hortiis kan bontiyos bilaatos hortiisa qirashada wanaagsan ku qirtay waxaan kugu amrayaa inaad amarka ku xajisid iinla'aan iyo ceebla'aan ilaa rabbigeenna ciise masiix muuqdo wuxuu bawlos leeyahay oo soo cuskanayaa kan wax kasta nooleeya waana ilaaha siiya nolosha wax waliba ee noloshu ay ku jirto dad iyo duunyo waxaa rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran isla warqaddan koowaad cutubka lixaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban sida tan muuqashadaas uu wakhtigiisa muujin doono kan ammaanta leh oo keligiis xoogga leh oo ah boqorka boqorrada iyo sayidka sayidyada kan keligiis aan dhimanayn oo ku dhex jira nuurka aan loo dhowaan karin oo aan ninna arkin lana arki karin isaga ha lahaado ciso iyo itaal weligiis ah aamin waa kan keligiis aan dhimanayn oo weligiiba nool oo ah ciise masiix kii dhimashadii ka sare kacay isagoo leh jir ammaanan weli waxaannu idiin sii wadaynaa waxbarista warqaddan koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka lixaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa sagaal iyo toban waxaana qorninka uu leeyahay sida tan kuwa dunidatan haatan la jooga hodanka ku ah waane inayan iskibrin oo ayan maalka aan la hubin isku hallayn laakiinse ay isku halleeyaan ilaaha wax kasta si deeqsinnimo ah inoo siiya si aynu ugu raaxaysanno oo waane inay waxsan sameeyaan oo ay shuqullo wanaagsan hodan ku ahaadaan oo ay deeqsi ahaadaan oo ay dadka kale wax siiyaan iyagoo wakhtiga imaanaya u dhiganaya aasaas wanaagsan inay nolosha runta ah qabsadaan waxaa rasuul bawlos uu ku boorinayaa timoteyos inuu waaniyo kuwa dunidatan hodanka ku ah inayan iskibrin aawadood oo ayaan maalka isku hallayn marka la leeyahay deeqsi ahaadaanna waxay u dhacaysaa inay wixii ay haystaan dadka la wadaagaan oo ay xagsadaan ama xoojiyaan nolosha daa'imiska ah ee lagu helo rumaysadka ciise masiix waana tan waxtarka leh ee aan lala barbardhigi karin nolosha dunidan waxaannu iminka soo dhammaystiraynaa dhegaystayaal cutubkan lixaad iyo weliba warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos waxaana ku qoran aayadaha labaatan ilaa kow iyo labaatan sida tan timoteyasow wixii lagu dhiibay ilaali oo ka leexo hadalka aan macnaha lahayn oo nijaasta ah iyo murunka aqoonta beenta ah oo qaar qirashadeeda aawadeed iimaanka ku gafeen waxaa markaasi laynoo sheegayaa iminka oo laynagu leeyahay ha iska dhigina macallimo ama wacdiyiyaal ama masiixiyiin dadka ka aqoon iyo garasho dheer marka la leeyahay ka leexo hadalka aan macnaha lahayn oo nijaasta ah ayaa loola jeedaa bidcinnimada iyo weliba filosofiyadda dadka sida mabaadi'da howl iyo hantiwadaagga iyo wixii la halmaala waxaa dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii lixaad iyo weliba warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos oo isagu ahaa wacdiye dhallinyaro ah waxaan la dhacay waanooyinka ku qoran warqaddan koowaad waana kuwo dhaxalgal ah oo weliba nolosha oo dhan ku hagaagsan haddii ficil laga dhigo wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad cutubka lixaad aayadaha saddex ilaa shan sida tan haddii nin dadka cilmi kala baro oo uusan oggolaan hadalka runta ah oo rabbigeenna ciise masiix iyo cilmiga raacsan cibaadada kaasu waa kibirsan yahay oo waxba garan maayo wuxuuna u jeellan yahay su'aalo iyo hadal iskuqabasho waxaana ka yimaada xaasadnimo iyo dirir iyo caay iyo tuhun xun iyo murunnada dadka maankoodu qarribmay oo runta waayey iyagoo u malaynaya in cibaadadu tahay wax faa'iido laga helo miyaanay la yaab lahayn sida loo dhigayo hadalka waxaase su'aashu ay tahay waa kuma kan la leeyahay haddii cilmiyo kale oo la yimaado waa kan mar waliba jecel inuu been ka sheego masiixinimada oo uu ku tilmaamo sida wax lacag lagu raadsanayo ama faa'iido laga doonayo laakiin aan ahayn nidaam rabbaani ah oo ka yimid ilaah qofka caynkaas oo kale ah bulshada ayuu ku jiraa oo aqoontiisuna way xadidan tahay waxba ka garan maayo masiixa iyo weliba injiilka nabadda waxba ka garan maayo rasuullada iyo waxbaristooda waxba ka garan maayo nebiyada iyo waxyiyadooda oo waxba ka garan maayo qorniinka quduuska ah ee soo jireenka ah wuxuu ku shaqeeyaa tuhun muran iyo hadal iskuqabasho ah oo uu jecel yahay in dadka kale uu maqashiiyo wuxuu doonayaa inuu ka dhigo ama u rogo sifihii wanaagsanaa iyo nidaamkii dariiqa masiixa waxyaabo ayaan rasuulladu odhanin wuxuu ku raadsanayaa magac bulshada uu joogo hortiisa waxaana sidaasi uu u yeelayaa inuu xasdo kuwo kale ee haddii ay ku dhaqmaan ka midha dhalin lahaa rumaysadka qofka caynkaas ah wuu ku badan yahay bulshadayada oo waa nin ku howlan xaasidnimo dibindaabyo dabamaro dulan iyo daandaansi maadaama dabeecad ahaan isagu uu ku dheer yahay horumar wuxuu doonayaa inuu lugta ku dhego nin waliba ee u tafaxayta xernimada masiixa rasuul bawlos oo ka hadlaya ninkaas isaga ah oo dabeecadihiisa sheegaya ayaa wuxuu leeyahay wuxuu u jeellan yahay su'aalo iyo hadal iskuqabasho waxaana ka yimaada xaasidnimo iyo dirir iyo caay iyo tuhun xun iyo murunnada dadka maankooda qarribmay oo runta waayey iyagoo u malaynaya in cibaadadu ay tahay wax faa'iido laga helo waxay la tahay in cibaadaysiga lagu helayo faa'iido lacageed oo ay tahay in wax la qiyaamaynayo waxaa ka buuxa qofkan oo kale fikrado naaqus ah oo innaba kororsiimo ma lahan noloshiisa waxaa loo baahan yahay in la lahaado fikirro kororsiimo xambaarsan oo aan naaqus ahayn waa in fikirkeenna weliba ay baaritaan jeceyl aynu u qabno inaan injiilka masiixa kula wadaagno kuwa u baahan miyaa haddaba dadkayaga ay u baahan yihiin injiilka masiixa muxuuse ku kordhinayaa noloshooda haddii ay raacaan haddaan su'aashaasi ka jawaabo ayaan idinku leeyahay dhegaystayaal wax badan ayay dadkayagu u baahan yihiin injiilada waxay u baahan yihiin inay noloshooda iyo qaabka ay u nool yihiin ee ku salaysan filosofiyadda bini'aadanka beddelaan ama ka tanaasulaan waxay u baahan yihiin inay qaataan rumaysad isa soo taraya si ay wakhtigooda u qaybiyaan oo aanay luminin fursaddoodii nolosha ama fursadahoodii nolosha si kale oo taasi ay ku dhacayso ma lahan haddaan la baranin injiilka ciise masiix injiilka ciise masiix waa mid marka hore kala soocaya dembiga iyo daahirnimada oo qofka masiixiga ah looma oggolo inuu dembi ku sii noolaado dembigu sida ciise masiix uu inoo sheegay waa kan inagu gumaysta noloshan oo ciise masiixna wuxuu doonayaa inuu inaga xoreeyo dembiga marka hore
dadalow baraarugaye falankeenu waasaase dadalow baraarugaye falankeenu waasaase kamasiixa beeninayo bidcibaadi bay noqono bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaane
intuun boqorku soo noqono faabkana la soo xidhinay intuun boqorku soo noqono faabkana la soo xidhinay dadalow baraarugaye falankeenu waasaase dadalow baraarugaye falankeenu waasaase xaqa kuwa ka baydhaya ma badbaadi doonaano bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaane
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye urbanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegaysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin